habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka habeen ee dalsan qodobada ugu dooroon caawana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo soomaali iyo ajaanib isugu jira wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo taliska booliiska oo tababar u furay askar iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan booliiska soomaaliyeed qaar ka mid a culimmada muqdisho oo madaxda dalka ugu baaqay in la joojiyo filimka arday oo hadalhayn badan abuuray qaar ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho iyaguna dhankooda waxa ay taageereen filimka arday uu baahiyey mid ka mid a keebrada ku yaala caasimadda akhbaaraadka dibadda warkeena habeen caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wiil dhallinyar oo toogasho ka geystay iskool ku yaala waddanka serbiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wacano wanaagsan waa arbaco taariikhda ku beegan tahay saddexda bisha meey laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobadii ugu dooroonaa warkayga habeen ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagiyo intaasi ka faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgal lagu diliyo xubno ka tirsan al-shabaab oo soomaaliya ajaanib isugu jira ciidanka nabad sugada iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal qorsheysan oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ka fuliyey beerta shariifka oo ku taala deegaanka nuungare oo sideed kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan afartan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isugu jira soomaaliya ajaanib islamarkaana lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan howlgalkan ayaa la sheegay in ciidamada iskaashanaya ay fuliyeen habeenkii talaadada ahayd taariikhduna ku beeganeed labadii bishan meey kadib markii ciidanka sirdoonka qaranka ay heleen xogta abaabul ee al-shabaab ka waday dhulbeereedka shariifka war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada ajaanibta ee howlgala lagu dilay ay tahay ku dhowaad toban ruux islamarkaana lagu sii dabajiro xubnaha kale ee goobta ka tegay shalay ayay ahayd markii ciidanka dowladda soomaaliya howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka ceel qaboobay ay ku dileen lixdan ka mid a ururada al-shabaab ama ururka al-shabaab kuwaas oo la sheegay in ay hub la soo degayeen wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliska booliiska soomaaliyeed ayaa tababar u furay askar iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan booliiska soomaaliyeed cabdifataax muumin ilkacase ayaa warkan sii dheereynaya
wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto sulub axmed firin ayaa maanta kormeer iyo weliba korjoogteen ugu tagay dufcadii labaad ee tababarka cusboonaysiinta ah ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ah oo loogu xareeyey dugsiga tababarka ee sareeye guuto janaal kaahiye taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in tababarkan ay wada mari doonaan dhammaan ciidanku si xirfadooda loogu cusboonaysiiyo maadaama ay in muddo ay shaqaynayeen marka saraakiishana qaybtooda way way socdaan oo waxbarashadii waa u socotaa oo dufcadii labaad baa socota sargaal kasta meeshuu jooga waa laga soo xaraynayaa akademiyadu imaanaya mid kale oo akademiyada ka baxay baan shaqadii geynaynaa askartana saasaan ku wadaynaa saldhig iyo jagboyntii ciidan jooga iyo ciidan gaara oo haramcad iyo daraawiista iyo kulligood dhammaan ciidanka booliiska waxaanu diyaarinay nidaamkaas inan inaan marsiinno askarigu inuu shaqo ku jiro iyo inuu tababar ku jiro intaasun labadaa marxaladood inaan maaragtay aan ku jirno waxaan ujeedkaynagu uu yahay oo aan u diyaarinaynaa ciidanka oon dib u cusboonaysiinta aan ugu samaynayno in wacyiga iyo meesha maanta aan marayno geediga aan ka guurnay meeshii aan deganayn een u guurayno horumarka dalka iyo difaaca iyo la dagaalanka khawaariijta maanta sida maaragtay maaragtay dulinimada leh dadka ugu dhex dhuumanaya in aanu baranno oon ka hor tagno ujeedkay waa intaas weeye waxaa kaloo aan rabnaa in aan ku baraarujinna ciidanka maandooriyaha sidii loola dagaalami lahaa maandooryuhu wuxuu inooga dhigan yahay oo xeerkeennuna uu qorayaa cadowga aan la dagaalamayno inuu xubinta ugu firfircoono inuu ka yahay wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa dhankiisa ciidanka kula dardaarmay inay mar walba u shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed una dhimiriyaan una dhiga nuglaadaan dadyowga ku dhaqan geyga ummadda soomaaliyeed askarigu marna waa inuu shaqo ku jiraa marna waa inuu waxbarasho ku jiraa wuu soo laabatay ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan markhaati ka ahayn ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhintay isagoo kala tegey waxaan markhaati u nahay hadda isagoo noolaaday isagoo dhashay gurguurtay qaangaadhay maanta farjantiir baa tihin ciidanka booliiska soomaaliyeed maadaama aad gacanta ku haysaan amniga dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho oo ah wadnihii ama xubinta ugu muhiimsan ee uu ku dhaqaaqayo qaranka soomaaliyeed sidaas darteed waxaan igula dardaarmaynaa waan anigu gaar ahaan inigula dardaarmayaa inaad ka soo baxdaan waajibaadka inila idmaday anigiyo taliyuhuna waxaan ka soo bixi doonnaa waajibaadka iyo xuquuqda aad ku leedihiin qarankan inaad heshaan sidaas darteed waxaynu ku dardaarmaynaa gacmadoo jir bay wax ku gooyaan idinkoo inagu tashanayna iyo annagood nagu tashanaysaan iyo shacabkoo inagu tashanaya inaynu jid wada keliya wada qaadno oo ah dowladnimadii soomaaliyeed maanta agteennay taallaaye inaynu dhammaystirno dalcadda si dhinaca shishe uga gudubno qof kastana uu ka dharagsan yahay kala qaybsanaanta iyo iskhilaafku dhibaatada uu leeyahay dowladnimadu waa wada jir waa shacab iyo muxuu ahaa ciidan wada socda waxaynu meel marinaynaa oo aynu fulinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda hogaamiyaha dagaalka khawaariijta hadalkii uu kambeynka ku galay ee ahaa soomaali heshiisa dunidana la heshiisa markay ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed heshiis noqdaan waxay naga maqani ma jiro macnaha marka la leeyahay soomaali heshiisa waa dowladnimada iyo shacabku heshiisa heshiiskaana idinka ayaa furhiisii ah oo keeni kara ammaan baad mudan tihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed ilaa hadda shacabka soomaaliyeed way idigu tiirsadeen isbeddelka ka muuqda magaalamada xuunso meel walba waa laga sheegaya qof walba uu qirayaa ogaada shaqadaad haysaan way ka weyn tahay shaqo keliya waa cibaado cabdifataax muumin raadiyo t v-ga dalsan muqdisho
mahadsanid cabdifitaax qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa ay taageereen dhankooda filinka arday kaasoo dhowaan u baahiyey mid ka mid a keebelada ku yaala caasimadda waryahayaga faadumo cabdulqaadir xasan ayaa warkan sii dheereynaysa
wallahi horta filimka arday waxa waay film aad u qiimo badan waaye waxaan u malaynayaa ardayda soomaaliyeedna dee labada dhanba wacyigelintoodana waa ku jirtaa
arday waa filim dhowaan ay baahiyeen bila meediya kaas oo qaybtiisa ugu horreeyey iyo goosgooska filimkaba lagu soo bandhigay dhanka baraha bulshada siyaabo kala duwanna ugu faafay dhanka soshal mediyaha oo ay bulshada aad u isticmaasho waxaana sidoo kale ka falceliyey qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho culimaa udiinkaba ay ugu horreeyaan waxayna filinkaasi ku tilmaameen in dhaqan ahaan iyo diin ahaanba xilligan aysan ku habbooneen in filinka la soo bandhigo taasoo ay ku tilmaameen in jilitaanka filinku uu ku jiro waxyaabo ansha xun oo dhaqanka iyo diintaba aan u wanaagsaneyn waxayna sidoo kale culimmadu ku baaqeen in gabi ahaanba la joojiyo filinkaasi maadaama hadda keliya soshal mediya la soo geliyey goosgooska filinka iyo qaybtii ugu horraysay qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho ayaan aragtidooda wax ka weydiinay iyo sida ay u arkaan baahinta filinka wallahi horta filimka arday waxa waay film aad u qiimo badan waaye waxaan u malaynayaa ardayda soomaaliyeedna dee labada dhanba wacyigelintoodana waa ku jirtaa dee dhibkoodana waa ku jiraa marka anigu waxaan qabaa waa film aad u qurux badan aad u fiican waaye dad badan dhaliilaya way jiraan waxaan leeyahay dadka dhaliilayana iyagana way fahmi doonaan waxay fahmi doonaan in filimkan film fiican yahay markii la daawado way fahmi doonaan kolba hadda filimkii ma dhammaanin bilow waaye goosgooskiisa iyo hal hal qayb ka mid aana soo gaartay intaas anigu filayihin wax xumaana kuma arkin filimkaas horta adi qeybaa ka daawaday qeybta kale ma soo daynin laakiinse inta la soo dayay waa arkay marka ana ahaantay filimkan hoogaa adi iska caadi waaye may may may may wax hasha xumaa
wallaahi wax dhaqa xumo hortan uu arkin laakiin dhallinyaradaas wax fikradooda ee niyadda ay ku degsahayaan unbay tahay filimkaas oo macnaha maaragtay anaga aan soo jiidisay ee tahay anagana aan daawanayno si aan- anagana ugu mashquulno een, een, micnaha waana fiican tahay isle yani wax dhaqan xumo ee tahay ma jirto isleedahay dhaqanka iyo maxaa la sheega dhanka waxbarashada filimka suu samayn karaa may wax saa oo saameyn oo ku keeni kara ma lahan waayo dhallinyaradaas wax qalad ma sameynayan mogtahay micnaha waxay sameeyeen fikrad iyo eh, aysan ku tahriibeynin laakiin eh, ma aragtay waxyaaba badan ay ku sameysan karaan ay samaysteen ani aragtideyda marka aan ku qeexo waxay dhib ay leedahay ma lahan ardaygaas asoo filinkaasna oo- oo oo daawanayo waxaan oo diyaarsan karaa haddaba culamaa udiinkii soomaaliyeed ee filinkan ka hadlay iyo sidoo kale bahdii waxbarashada oo kol horeba ka soo jeesatay waxa ay sheegeen in filinkan wixii hadda ka dambeeya dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay kaalinteeda iyaduna inay ku joojiso taasoo ay ku micneeyeen in waxbarashada ardayda uu gaab ka gelinayo weliba dhanka imtixaanaadka yacni qofka ee la rabo ardayga inuu wacyigeliyo filinkan isagiyaa wacyigelin u baahan qaabka uu u ya- sidii ilaahii abuuray uu ka rabay ma ku taagna haddana waxay ahayd isagii in la islaaxiyo qofkay ahayd inuu isagu waxbuu islaaxinaa la yidhaahdo waa marin habaabintaas nebigu sheegaya sala allahu calayhi wasalam marka haddaba waxaaye waa iftiraa'un cala alumma yani ummadda lagu iftirooday wey arrintan xaqiiqada dhabtiisaas wey weliba ummaddii wax dadka waxbaraysay intaas soo dadaalaysay iskuulle iyo jaamacadaba iyo dadkii ka soo baxay oo maanta meel walba fadhiyo ummadda nuxurkeediiba labeenteediiba ah ku iftiroosho lagu iftiroonayo weeyo dadkaasoo dhan baa loo gefay horta taas hortu waa in sidaas iyada ah loogu baraarugaa oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala looga towbad keena waay
faadumo cabduqaadireed ee tiviga dalsan muqdisho
mahadsanid faadumo isla filinkanna waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid a culammada soomaaliyeed oo waxa ay sheegeen ama madaxda dalka ugu baaqeen in la joojiyo filimkan arday oo hadaleyn badan baraha bulshada ka dhaliyey cabdifataax muumin ilka case ayaa mar kale warkan eegaya
soomaaliyad ayay kaga hadleen filimka arday kaasoo ay sheegeen in uu ku jiro waxyaabo fara badan oo dhaqan xumo ah kana hor imaanaya dhaqankeena iyo sidoo kale diinteenna culimmadan ayaa waxay sidoo kale ay tilmaameen in qaabka markiisa horeba loo baahiyey uu yahay qaab qaldan islamarkaana waxyaabo badan oo anshax xumo ay ku jiraan sida ay hadal ku dhigeen ugu dambayntii fariin ayay u direen madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka waxbarashada iyo guddoonka labada aqal in filimkan gebi ahaantiisaba la joojiyo si dhaqankeena iyo weliba diinteena loo ilaaliyo waa kuwan iyagoo ka hadlaya Eh, marka ubad soo koraayo waalid soo dadaalay eh, intii tabartiis ah wax tarbiyeynaya dad xun waa iska jiraan laakiin dadku kulli ma wada xuma haddii ummaddii laga dhigo waalidkii soo dadaalay macallinkii dadka wax barayay culimmadii ummadda xalaasha iyo xaaraanta u sheegaysay ardaydii xambaaraysay ee qaadaysay kulligood haddii la yidhaahdo waxaad tihiin dad aan qaab lahayn oo yacni akhlaaqdoodu eber tahay oy xun tahay ee iyadoo marka ummado kalena iyo dhaqamo kale lagu saxaayo markaas oo xataa qofka saxaayo ee aflaamtan oo kale qaabka ay wax u saxaayaan iyo dadka wax saxaayo ay yihiin xaqiiqada dadka u baahan in iyaga la saxo ay yihiin taa marka ayaa ummadda waxay ku noqonay khiyaano ta labaad fuxshiga la baahinayo oo ummaddan dhexdeeda lagu dhex baahinayo ee j- iska dhaaf baahinta eh jacaylka arrintaa la jeclaado ummad dhexdeed inay faaxisho ku faafto ayuu ilaahay cadaab xanuun badan oo ka sheegay in suuraddan iyo muuqaalkan marka haddaba laga bixiyaa waxaa la yidhaha iftira ayaa la yidhaha iftira been abuur weeyaan been abuurkana ilaahay dadka sameeya wuu sheegay oo wuxuu yidhi inamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaahi wa ulaa'ika hum ulkaadibuun sideedaba been abuur waxaa sameeya dadka aan iimaanka lahayn waana beenaalayaal ilaahay baa ku xukumay subxaanahu wa tacaala dadka iimaanka dadku male marka la leeyahay ee laba nooc wey Ee, dad oo iimaanka gebi ahaanba uu ka maqan yahay gaalaba ah iyo dad iimaankoodu naaqis yahay oo aniimiga iimaan ay haysato oo ma garanaysaa naqsi badani uu ku jiro marka munkarka aan ka- iska difaaci karin oo iyagu naftood samaynayaan marka haddaba waxaaye waa iftiraa'un cala alumma yani ummadda lagu iftirooday wey arrintan xaqiiqada dhabtiisaas wey weliba ummaddii wax dadka waxbaraysay intaas soo dadaalaysay iskuulle iyo jaamacadaba iyo dadkii ka soo baxay oo maanta meel walba fadhiyo ummadda nuxurkeediiba labeenteediiba ah ku iftiroosho lagu iftiroonayo weeyo dadkaasoo dhan baa loo gefay horta ugu dambayntii waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob iyagoona ku sheegaya in marnaba aysan ogolaan doonin in filimkaasi lasii baahiyo filimkan arday waa filim ka been sheegaya xaqiiqda ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada dalka ka jira xagga lebiska ardayda dugsiyada iyo akhlaaqda goobaha waxbarashada labadaba taas oo caddaynteeda laga heli karo dhammaan hay-adaha waxbarashada oo dhan sida wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyo dalladaha waxbarashada ee gacantan ku soo hayay ardadan soomaaliyeed laga soo biloobo yacnii xilligii dowladdii dhexe ay burburtay afar waa filim loo yacnii loogu talagalay in lagu suurad xumeeyo bahda waxbarashada laguna sumcad dilo ardayda soomaaliyeed waalidiinta ardayda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed kaas oo ummaddeenna ku tusmaynayo in ay yihiin dad ka dhintay dhinac walba diin ahaan waxbarasho ahaan dhaqan ahaan iyo nolol ahaan intaba sababtoo ah waxbarashada iyo goobaha waxbarashaduba waa buulkii ugu dambeeyey ee ummaddeenna lagala dagaali lahaa taas oo aanay culimmadu ka shakisnayn in dagaalkaasi ay ku lug leeyihiin hay-ado iyo dowlado shisheeye labaduba cabdifitaax muumin raadi i t v-ga dalsan muqdisho
guud ahaan warkii habeen aada habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waana intaa cid warkayga seego waxa ay dib kaga baaran karaan maraheena bulshada intaa warkan warkiisa xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo ammaano alla habeen wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel